Qoysaskan oo ku nool kaamka Najax oo ku yaala xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo hirgeliyo xarun caafimaad. Haweenka uurka leh iyo carruurta ay soo ritaan malaariyada, jadeecada iyo cudurrada kale ayaan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha laga qaaday isbitaalada magaalada. Qaar ka mid ah barakacayaashan ayaa raadiyo Uberlo uga warbixiyay baahiyaha ay u qabaan xarun caafimaad.
Ku noolnahay kaamka Najax waxaan rabnaa in naloo keeno xarun caafimaad meel haweenka noogu dhalaan ma haysano. Haweenka umulso waa noo joogtaa qalab ay ku dhaliso ma haysato qalab ay ilmihii ooga soo qaado ma haysato. Ilmaha haday cawada naga xanuunsadaan meel aan la aadno ma qabno. Waxaan rabnaa kaamka aan degannahay in xarumo caafimaad nalaga furo aan ku codsanayno dadweynaha. Haw haweenka way dhigbaxayiin haye waa soo dulmaayiin wax kastaa qabsan karo. Hadad cawada ay naagtii fool qabato oy dhiigbax qabto waa in isbitaalka weyn aan la aadno. Beledkana waa ka fognahay bajaaj ma haysano waxaan ku raacno ma awoodno. Marka waxaan rabnaa in xarun caafimaad kaamka nalaga furo waana Najax waa ku tabaraysannahay waa ku rafaadsanahay. Marka waxaan rabnaa in xaruntaas caafimaad nalaga dadaalo oo meel qol umulisada nalooga yeelo alaabtii umulisadana ku dhalin lahayd naloo keeno.
Waxaan rabnaa kaamka Najax in looga furo xarumo caafimaad sida oo markii umulisada oo kaleeto haweenka markii fooshaan ma la kici karo isbitaal weyn ma la aadkayo mar walba bajaaj in lagu qaado laakiin in naga furo goobtaa in caafimaad aan rabnaa oo nooshaayn naga furo cunugii naga xanuunsado inay oo isbitaalka waxaan ku geyno ma haysano inay goob caafimaad naloo keeno oo sas oo nalooga furo meesha aan ka codsanayna hay'adda daaradda caafimaadka aan ka codsanayna ilmaha caaf- ilmaha xanuunsada iyo hooyada foolinaysa dhib badan ay ku qabaan meeshaan waxaan ka codsanaynaa hay'adda caafimaadka inay xarun oo inoo keenan caafimaad oo noogu keenan meesha inaan u joogno haweenka kaamka najax aan ka mid nahay xarun caafimaad ma haysano hadday naag ay soo dilanto xarun aan geysano ma haysano inaan xarunna loo keeno oo daawada ilmihii naga xanuunsado aan oo la tacaalin ilaahay asnala garab galan aan geysanaan rabnaa ay wixis noogu soo tari kartin noogu soo tara bajaadkii qarashkan laamigan waa naga dheeryahay meel xoogoo yar duur aan degannahay oona kaam najax la dhaho lacag marka tahaynin waa inad lug mase aad ku qaado bajaad lacagtaada idan aad wax aad haysan aad la tacaashad meelaha aad galgashad wa wacato ad sidii aan ku geysan haddana markan soo laabadka aan keligayna iska imaano annaga yaa aliya ummadda ku socon aan xaafaddii sida aan ku imaano wax aan haysano ma lahan waa iska rableen waxna loo keeno daawo oo caafimaad eh Kaamka Najax ayaa waxaa ku nool dad danyaro oo ka soo barakacay deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan iyadoo haysata xilligan baahiyo kala duwan oo ay ugu horeyso raashin la'aan, hooy xumo iyo caafimaad darro.